marka ugu horeysa waxaan rabaa intaanan khasaaraha aanan ka hadlin inaan u tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan shacabka soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan ay ku hayaan dadkan nabadguudka al-shabaab waxaan u tacsiyeynaa intii wax ku noqotay intii ku dhimatay intii ku dhaawacmatay intaba intaas haddaan kaga baxo khasaaraha ilaa iyo hadda intaan hayno waa waa saddex laba shacaba iyo shan ah ciidamada miisa oo ahaa ciidamadii ugu horeeyay ee qaraxa lala beegsaday checkpointiga joogay meesha hotel muna checkpointiga ku joogay shantaas waqteed aa ku dhimatay iyo laba shacab ah nin iyo naag ayaga waxaa qiyaasaynaa maleeshiyada shabaab inay ahaayeen shan kaleeto inkastoo la arkay saddex meyda iyo ninkii qaraxa afartaas inkastoo la hayo shan baa haddana la qiyaasayaa inay ahaayeen marka dhimashada waa intaas ilaa hadda intaan ognahay dhaawac ilaa dhowr iyo toban oo isbitaalada tegay waa jira la geeyey ayagana akhbaar ilaa hadda kumahayna laakiin ayadan subxi baan ogaaneynaa laakiin dhimashada waa intaas shacabka waa labo oo meesha ku dhintay waaya bal waxaad ii sheegtaa marka weerarku muxuu isugu jiray ma baabuur buu ahaa ma maleeshiya hubaysan baa jiray noocyada weerarka bal ii sheeg weerarku wuxuu ahaa sidaan sheegay waa ciidankan checkpointiga joogay misa ciidanka nabad sugidda baabuurkii ku dhacay ayaa yacni meeluu ka maro meeshay ka hor istaageen marka saas buu wuxuu isku dayay inuu aado kolleyto inuu meesha maro xuu ku maro markuu arkay inay ciidamo joogaan ciidamadii buuba la beegsaday gaariga horta qarax ugu horreeyay saasuu ku dhacay qaraxa ugu weynu qaraxaas buu ahaa runtii qaraxaas baaritaan ay sameeyeen ciidamada boliiska kuwa oo qaraxyada oo ay hay-adaha kaleeto ay taageereen oo caawa ka howlgala meesha waxay sheegeen inuu ahaa qaraxa saarnaa in lagu qiyaasay qarax aad u fara badan oo ilaa laba boqol oo kiilo garaam waa fahmi kartaa qaraxii hotel jazeera damageka uu gaadgaarsiiyey wuxuu ahaa boqol iyo konton kiilo garaam kan ayaa ka badnaa nasiib wanaag laakiin dhimashada iyo dhibka uu geystayna kan baa yaraa markaa dhinac kale ka fiiriso gaarigaas ugu horeeyey oo qaraxa intaas la eg wuxuu ku dhacay gaarigii mise ee checkpointiga taagnaa ayuu ku dhacay damageka ugu badan ama dhibka ugu badan oo dhimashadana meeshaas ayay ka dhacday oo shantii qofooda meesha joogtay ilaalada ahayd ciidanka nabadsuguda meeshaas bay ku geeriyooneen waxaa daba socday baabuur kaleeto oo asna jidka meesha akademiyada s y f kasoo horjeedo lagu baasin gareeyey oo ay ciidamadii shabaabka ahaa ay soo degeen oo ilaa iyo saddex qofooda ayagana intaysan gelin meeshii ayaa waxaa ku jira ciidamada nabasugidda iyo security hotelka meeshaas ayaa lagu dilay meeshaas marka maba aysan gelinba hoteelka gudaha cid horey uma aysan gelin amniga ayaa ayaa lagu dilay marka gaarigaas kaleeto asagana wuu qarxay asagana damage kaleeto ama dhib uu geystay ma jirin markay galeen ka markay isku dayeen inay galaan buu qarxay wakti ku aadan asagana wax dhib oo uu geystay ma jirin labadaas baabuur ayay isugu jireen wax qaraxa waayahay bartilmaameedka weerarkan halkee buu ahaa weli waa investigationkii baaritaanka uu socdaa laakiin annaga ma dhihi karno s y l buu ahaa ma dhihi karno ama hoteelkalu ahaa ma dhihi karno meel way socdeen dee ma garanayno laakiin gaariga akademiyada ay ku baasingareeyeen ay uga tageen iyo kasoo degitaanka ay kasoo tagteen kasoo degeen oo ay soo aadeen hoteelka waxay kutusinaysaa dhinac hataa ka fiirisa inuu yani inay hoteelka u socdeen bartilmaameedka in hoteelka ah waa suurtagal say u badan tahayna saas baan isleeyahay laakiin weli de waxaan sugaynaa baaritaanka rasmiga ahaa in lasoo dhamay